tirakoob uu sameeyey maamulka gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in koo iyo toban ruux ay ku dhimatay roobabkii mihigaanka ahaa ee habeen hore ka da-ay magaalada muqdisho islamarkaana khasaare kala duwan oo isugu jira mid hantiyadeed iyo burburka jidadka uu geystay sidoo kale daadadkii ka dhashay roobkan ayaa dumiye ku dhowaad sagaal guri oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed caamir oo tegay qaar kamida goobihii ku burburay roobkii caasimada ka da-ay ayaa ballan qaaday inay dib habeen lagu samayn doono wadooyinka burburay iyo dhurista biyaha fariistay magaalada waxaa la soo maray afar iyo labaatan saac iyo wax ka badan oo aad u xanuun badan koob iyo toban qof ilaahay ha u naxari waa dad shuhadaa'a sida muuqata xaaladaha ay ku dhinteen waxaa kaloo dumay sagaal guri hal qofna waa ku dhaawacmay waxaa go'ay meeshan oo dhan yaa dhulka gashay meelo badanna dhaawac xoog laha soo gaaray meeshan waa u jeeddaan shalay siday ahayd iyo maanta waa kala duwan tahay howl aad u adagaa laga qabtay welina waa la wadi doonaa waddooyinkan naga burburay iyo waxa naga hallaaba waa dhisan karnaa laakiin dadkii naga dhintay ma soo ceshan karno sidaas darteed waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii dhintay inuu jannadii ka waraabiyo una naxariisto annagana gadaashooda ilaahay nama fidmeeyo hadda waxaa la wadaa dadaallo badan waa aragtaan roobka inta uu le roob caadiya ma ahayn wuxuu ahaa roob aad uga duwan roobabkii hore la aqooni jiray waxaa laygu yidhi taariikhda dadka dib u raaca sagaal sano ma di'in roob noocaasaa laygu yidhi marka alxamdulilaah hadda meelay biyo fadhiyaan waa yar yihiin meelo badan waa laga saaray iskool bulisiya waa bannaan tahay hadda waa laga saaray meelo badan oo ay biyo fadhiisteenna waa laga bixin doonaa saa darteed waxaan dadka uga tacsiyadaynaynaa wixii culaysiya ee yimid waxay ka yimaadeen awooddu intay la-ag tahay laakiin dowladda hoose iyo gobolka banaadir maamulkooda waxay ballan qaadayaan wixii tabar in aanan loo kala haraynin oo aynu arrintan sida ugu dhaqsaha badan waddooyinkaana loo furi doono maamulka gobolka banaadir ayaa wado dadaallo wax loogu qabanayo wadooyinka iyo guryihii ku burburay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho iyadoo gudoomiyaha gobolka banaadir uu magacaabay guddi ka shaqayn doona wax ka qabashada dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka